الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ودخل وحكروا هذا لكي هوري صغري قوله تعالى إلهي ونهديسي تبارك اسم ربك وحى بركديسي خير كيس بطي ربي أمي عيسى ربي ذي الجلال وينذا يوال إكرامي ماموسك وصاحبك هايرها إله أسأي أمي عيسى بركديسي خير كيس بطي aayaddan iyo aayadda ka dambaysa waxaa u soo qaatay sheekhu sugid uu u sugayo ilaahay magac iyo inuu markaa iska nafyinayuu ka reebayo in magacyadiisa oo sifooyin markaa xambaarsanoo tilmaamaya cid kula mid ahi inaanay jirin markaa tabaaraka waxaa khayrkiisa iyo barakadiisu batay weeye waayo tabaaraka waa ficil maadi oo horta aan tasarufin ilaahay baanu khaas ku yahay marna ilaahay ayaa loo tiiriyaa marna magaciisa haddii ilaahay loo tiiriyo sida fa tabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin waxay noqonaysaa waxa kor noqday oo sarreeyey haddii ilaahay loo tiiriyo haddiise magaciisa loo tiiriyo waxay noqonaysaa waxa barakadiisa iyo khayrkiisu batay magaca ilaahay macnaha ilaahay magaciisu haddii wax lagu xuso lala saaxiibiyo barako iyo khayr badan ayuu markaas geliyaa ilaahay magaciisu sidaa daraaddeed ayaa nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kullu amrin dii baalin arrin kasta oo arrin iyo shani u saaxiiba oo laa yubda-u fiihi bismi illaah ilaahay magaciisa aan lagu bilaabini fahuwa abtaru mid daba go-an oo naaqisa oo barakadiisu yar tahay weeye sidaa daraaddeed ayaa bistasmiyada iyo ilaahay magacowgiisu shay haddii aan lagu xusin xaaraantinimaobaya ayaa jira masalan wixii aada qalaysay haddii aanad ilaahay magaciisa u qabanin oo bismillaahi aanad ku qabanin ku gowracin culimadaasi ay u badan yihiin jumhuurku waa xaaraantinimaobayaayo waxa aad gowracaysay bakti iyo xaaraan ayuu noqonayaa shaaficiyadoo kale waa sunna ayay qabaan laakiin culimmada kale waa waajib ayay qabaan oo haddii markaas lagu xusi waayo inaan waxaasi markaa la qalayay aanu xalaaloobaynin ayay qabaan haddii qofku marka uu tahaaro qaadanayo ilaahay magaciisa uu markaa qabsado si ay markaas culimo fara badan qabaan tahaaradiisu waa ansaxaysaa haddii kale culimaa qabta inaan tahaaradiisuba aanay ansaxaynin markau wax cunayo haddii aanu ilaahay magaciisa aanu qabsanno bismi illaahi aanu odhanin shaydaan ayaa la cunaya markuu xaaskiisa la xidhiidhayo haddii aanu bismi illaahi odhanin ilaahay ow shaydaanka naga dheereeyo shaydaan waxaad ku arsaaqday naga dheeree haddaanu odhanin shaydaanku waa dhibayaa markaas ilmaha oo yacnii dararkiisa edibtiisa waa u banyaalla haddii uu qabsadona wax dhiba u geysan maayo sidaa daraaddeed ayaa ilaahay magaciisa barakadiisa iyo khayrkiisu u batay oo waxaa liyaaliya wixii lagu xuso sidaasoo markaasu ilaashanaya oo khayr iyo wanaag mid laga helaya weeye wixii aan ilaahay magaciisa lagu xusinna saasay markaa barakadiisu u yaraanaysaa markaa waxaa barakadiisiiyo khayr ba ku batay ismu rabbika rabbiga magaciisa diljalaali weynida iyo cadamada u saaxiibkaa rabbiga ayaa laga sifaynayaayoo rabbigaagii diljalaali weynida u saaxiibka walikraami iyo maamuuska yacnii ahalka u ahaa in la maamuuso ee ay markaa awliyadiisu ay maamuusaan ee ay ku maamuusaan daaca iyo hoggaansan ee isaguna markaa maamuusa ciddii markaa adeecda u hoggaansanta ilaahaasaa magaciisu sarreeyey wa qowluhu tacaala ilaahay odhaahdiisii ayaa hadalkii hore soo gashay tabaaraka waxa uu khayrkiisa iyo barakadiisu batay ismu rabbika rabbigaa magaciisa rabbigii diljalaali weynidayo walikraami maamuuska u saaxiibka ahaa wa qowluhu na hadalkaa hore ayuu soo galay facbudhu ilaahay caabud wastabir waxaanad ku sabirtaa licibaadatihi cibaadadiisa ku sabir hal taclamu ma og tahay samiyan lahu mid markaa isaga la sinma oo magaciisa oo kale mutay ma og tahay oo ma la socotaa intaa aayaadkaa hore ee sheekhu inoo soo qaatay waxay markaas u badnaayeen aayaad markaa sugayey sifaadka ilaahay ee hubuutigaa kuwa sugayay ayay ahaayeen ama sifaat daatiya ha ahaadaan ama sifaatul afcaal ha ahaadaan ama sifaat khabariya ha ahaadaan halkana aayaad fara badan ayuu isugu keen dabagelinayaa oo markaas ilaahay markaa nasihidiisu ay ku sugan tahay iyo wax la midihii markaas inaanu jirin iyo sida markaas uu deeqtoon yahay aayaad badanoo markaa sifooyinkaa tilmaamaya ayuu halkan inooga gelayaa sheekhu markaa wuxuu ihi facbudhu ilaahay caabud macnaha waxaa ka horeeya aayadda rabu samaawaati waalardi waa baynahumaa alla waxa weeye samaawaad iyo dhul ka rabbigoodaa weeye ka isagu markaas la weeye ka maamulayo weeye iyo waxa u dhaxeeyaba mar hadduu sidaa yahay facbudhu isaga markaas caabud leannu mar haddaad rabbinimadiisii cidda firsan iyo cid markaas diidani aanay jirin in markaas addoonnimo iyo uluhiyo markaas loo qiraana arrin laga maarmaan ah weeye marka ilaaha samaawaad iyo dhulba rabbiga u ah iyo waxa liyaaliyo waxa u dhexeeya ee isagu markaas abuuray ee isagu maamulaya kaa facbudhu caabud oo isaga markaa cibaadada ku gaariyeen oo isaga markaa isudulee adigoo markaa kalgacayl iyo weynayna ay markaas kugu dheehan tahay wastabir licibaadatii weliba cibaadadiisana ku sabir oo nafdaada ku xabaas oo ha ka daalin isbir weliba istabir istabir baa ka sii xeel dheer oo bimacnaa hadday kugu adkaato macnaha ku sabir oo ku sabir oo ku adkayso ayay ka dhigan tahay markaa licibaadati calaa cibaadatii laamtaas bimacnaa calawa weeyaano sida aayadda qur-aankii kale ahayd waamur ahlaka bisalaati far wastabir calayhaa kuna sabir taasoo kale ayuu maylama tacaala licibaadati ay calaa cibaadatii ilahay cibaadadiisa ku sabir iyo maye macnaha istabir lahaa macnaha mid sabir ku qaabila cibaadadiisa oo goor kastoo markaa ay ku adkaato ama mashaqiyo dhibi ay ku timaado mid markaa u jiribdhiga noqo markaasa alla wuu xaggii dambe ka raaciyay hal taclamu lahu samiya ma og tahay ilaahay mid yacnii musaamiyahoo u dhigma ma og tahay ama samiyan mid yacnii magaciisa oo kala mutay ma og tahay maya weeye waa istifhaam markaas nafyi looga jeedo istifhaamtana haddii nafyi looga jeedo macnaa taxaddi iyo carin ayay markaa ka dhigan tahay haddaad run sheegayso bal waxaad iiga warantaa hal taclam lahu samiya ma og tahay bal la kaalay cid markaas u dhiganta oo magaciisa oo kale ilaahay mudatay la kaalay yacni ma jiro weeye mar haddii aanu jirin cid la mida inaanay jirin mar hadduu jiro mid u dhigmo oo magaciisaoo kala mutay inaanu jirin cibaadada isaga ku gaariyeen ayay ka dhigan tahay facbudhu ilaahay caabud wastabir kuna sabir licibaadatii calaa cibaadatii cibaadadiisa ilaahay ku sabir hal taclamu ma og tahay lahu ilaahay samiyan mid markaa musaamiyahoo u dhigma ama mid nadiirahoo yastaxiqu mila ismihi magaciisa oo kala mudanaya ma og tahay maya weeye wa qowluhubaa isaguna hadalkaa hore soo galay walam yakun lahu ilaahay uma sugnaanin kufuan mid walam yakun ma ahaanin lahu ilaahay xaaluu u sugnaaday kufuan mid u dhigma axadun qofna walam yakun axadun axadna ma ahaanin kufuan lahu mid u dhigma axadyo qofna ma ahaanin aayaddan fii suurati alikhlaas ayaynu kaga soo hadalnay halkana yacni sifaadka markaa la nafyinayo ee la reebayo ayuu markaa sheekhu inoogu soo celiyey waxaana markaa aayadda inoogu sugan cid markaas ilaahay u dhigantaa inaanay jirin ee ilaahay markaas isagu mid keli ah inuu yahay oo mid u dhigma oo u qalma oo markaa daat ahaan iyo sifa ahaan midnaba markaas ugu dhigma iyo afcaal ahaan iyo cibaad ahaan midnaba inaanu jirin ayuu markaa inoogu soo qaatay walam yakun ma ahaanin axadun axadna ma ahaanin kufu-an lahu mid u dhigma macnaha waa sidaa walam yakun lahu ma ahaanin kufu-an mid u dhigma axadun midna mid u dhigma oo kufa oo u qalma ilaahay ma ahaanin marka axadun waa nakira oo siyaaq nafi bay ku jirtay way camimaysaa acad iyo khalqigiisa wax uga dhigmaa ilaahay ma jiro weeye yacnii sifaadkiisa ayaa dhammaystiran mid markaa uga dhigma xagga cilmiga iyo ogaanta ma jiro maqalka iyo aragga awoodda iyo cizada xikmadiisa iyo waxa layaaliya waxa sifo iyo tilmaama ilaahay leeyahay mid uga dhigmaa ma jiro wa qowluhu ayaa hadalkaa hore isla soo galay ilaahay yidhi falaa tajcaluu lilaahi ilaahay ha u yeelina andaadan kuwa aa markaa kala mid dhigaysaan ha u yeelina wal xaalantum idinku taclamuuna aad garanaysaan oo aa og tihiin inaan ilaahay markaas wax u dhigmaa aanay jirin aayaddani markaas waxay daba socotay aayaddaa qeyb ka horraysay oo ilaahay leeyahay yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum dadow rabbigiin caabuda ilaaha markaas idinka idin abuuray kuwii idinka horreeyeena abuuray caabuda si aa markaa ilaahay uga cabsataan alladii jacala lakum alarda ee idin yeelay dhulka furaash iyo gogol idinka dhigay samadana iyo dhis iyo saqaf oo kale idinka dhigay samada markaa biyo idinka soo dejiyey ee idinku soo saaray tamaraad iyo midho risqi markaa idinka idiin ah markii towxiid arububiya iyo rabbinimadaa cid kula wadaagtaa inaanay jirin ilaahay inoo sheegay oo isagu ka keligii abuuray uu yahay ee cid abuurka ku haysata aanay jirin dhulka ka si a u goglay inuu yahay samada sia u koryeelay inuu yahay ka markaa biyaha samada ka soo diinaya ee markaa risiqa inoogu saaraya inuu cid ku haysata iyo cid ku murmaysa aanay jirin oo xataa gaaladu taa ay qirsanaayeen ayaa alla wuxuu leeyahay falaa tajcaluu lilaahi andaada mar haddii aad towxiidkaa rububiyada aad qirsan tihiin xaggan towxiid aluluhiya iyo ilaahay caabuditaankiisana cid ha ku lamaanaynina oo mar haddii aydaan u yeelaynin rabbinimada iyo maamulka kownka iyo abuurkiina wax kula mid ihi inaanu jirin iyo cid markaa la wadaagtay iyo cid wax ku lihi toona ilaahay markaa xagga uluuhiyadda iyo xagga cibaadadana cid ha ku lamaanina cibaadadana isaga markaas u gaar yeela markaa andaad waa jamcu nid niddu shayina waxaa u dhigma ee shabaha ayaa la yidhaahdaa wuxuu ilaahay u dhigmo shabahaana oo khalqigiisa ayna ma jiro halkan waa antum taclamuuna idinkoo garanaya yacnii ilaahay inaanu wax u dhigma aanay jirin jumladan xaaliyadaahi waxay ka dhigan tahay sifa kaashifa bay ka dhigan tahay oo bimacnaa cilayn oo kale ayay ka dhigan tahay ilaahay andaad ha u yeelno maxaa yeelay waxaad garanaysaan oo ogtihiin inaan ilaahay wax u dhigmaa aanay jirin haddaa sidaa markaa garanaysaan sideebaa markaas u khilaafaysaanoo ilaahay kuwa aad kala mid dhigaysaan aad markaas u yeelaysaan marka waa sifaad salbiya ayaa ku suganoo ilaahay markaas in cida u dhiganto ayaa markaa la nafyinaya waayo sifaadkiisa ayaa kaamila oo dhammaystiran falaa tajcaluu lilaahi ilaahay ha u yeelina andaadan kuwaa markaa kala mid dhigaysaanoo isaga aad garab dhigaysaan oo la sibaysaan wal xaaladnu idinku taclamuuna aad garanaysaan oo ogtihiin ilaahay wuxuu dhigmaa inaanu jirin wa qowluhu ayaa hadalkii hore soo galay wa min annaasi dadka waxaa ka mida man mid ayaa ka mida yatakhidu yeelanaya min duunillaahi ilaahay iso keliye andaadan kuwa ilaahay ay kala mid dhigayaanoo yuxibuunahum kuwaasoo jeclaysan ka xubbillaahi ilaahay jacaylkiisa oo kale ay jeclaysanayaan ilaahay waxau leeyahay halkanna dadka waxaa ka mida mid yeelanaya oo samaysanaya ilaahay sokadii kuwa ay jecel yihiin iyo waxay jecel yihiin bay samaysan oo ay u jeclaanayaan sida ilaahay loo jecel yahay oo kale ilaahay ayaa mudan in la jeclaado ilaahay baa mudan markaas inaynu ku caabudno cibaadata tadallulin wa maxabbatin wa tacdiim cibaado markaas isdullayn iyo weynayn iyo kalgacayl ku dhisan ilaahay ayaa mudan inaynu ku caabudno haddii markaasuu qofku yeesho ciduu ilaahay sokadii markaa jeclayso oo markaas uu ilaahay jacaylkiisa oo kale yacni uu jeclaa ama mid kaba sii daranba yacnii qof markaas ilaahay u shariig yeelay ayuu noqonayaa marka waxaa ka mid a dadka baa ilaahay leeya mid yeelanaya min duunillaahi andaada kuwa ay markaa la simayaan oo yuxibuunahum ay jeclaysanayaan marka ka xubillahi ilahay jacaylkiisa oo kale macnaha ka xubbillaahi siday ilaahay u jecel yihiin oo kale bay u jeclaysanayaan waxa ay samaysanayaan iyo maya ka xubbillaahi sida ay muuminiintu alle u jecel yihiin sidaasoo kale ayay markaas u jeclaanayaan waatee aayadda aakhirkeeda ahayd waladiina aamanuu ashaddu xubban lilah kuwa ilaahay rumeeyey ayaa markaas jecel oo daran jacaylka ilaahay ay u qabaan marka alle wuxuu leeyahay wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man yatakhidu mid yeelanaya min duuni illaahi ilaahay sokadii andaadan kuwa ay ilaahay kala mid dhigayaanoo yuxibuunahum ay jeclaysanayaan ka xubbillaahi ilaahay jacaylkiisa oo kale siay macnaha ilaahay u jecel yihiin oo kale ayay u jeclaanayaan ama sida ay muuminiintu ilaahay u jecel yihiin oo kale ayay u jeclaanayaan markaa maxabada iyo jacaylka ilaahay in wax walba laga jeclaado weeye xataa in maxabada iyo jacaylka rasuulka aada u qabto inaana ta ilaahay oo kale ka dhigin ayaa markaa loo baahan yahay marka waxaa jira maxaba maca allah iyo maxaba fillaah maxaba maca allaahi waa ta la diidan yahay oo waa inaad ilaahay kayrkii ka dhigto yacnii si aad ilaahay u jeceshahay oo kale inaad cid kale u jeclaato ama aad ka sii badso shirki bay noqonaysaa laakiin maxaba fillaah ow lilah ilaahay dartii inaad u jeclaato oo qofkaasi ilaahay baa jecel qofkaasi waa wanaagsan yahay wanaag buu sameeyey inaad markaa u jeclaato ilaahay dartii taas markaa waa mid la ogolyahay oo sharcigu mayna farayo wa qowluhu ayaa isaguna soo galay waqul alxamdu lilaahi aladii lam yattakhid waladan ilaahay uhi waqul waxaad tidhaahdaa alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay aladii alihii lam yatakhid aan yeelanin waladan ilmo walam yakun lahu aan u sugnaanin shariikun mid lale fi lmulki mulkiga cid lalihina aanay jirin walam yakun lahu weliyun welina aan u sugnaanin min adulli dulli iyo markaa daliilnimo iyo hoosayn markaa qabsatay weli uga sugnaadayna aanu jirin ee wakabirhu weynee weliba takbiiran weynayn ilaahay weynee halkan ilaahay waxau iyadana inoogu sheegayaa isagoo markaas nebigiisa la hadlaya ama qof kasta oo yacnii in lala hadlo markaas mutayba markaas hadalku markaas uu u dhacayo ayaa wuxuu leeyahy waqul waxaa tiraa qofyo ama nebi maxamedow alxamdu lilaah mahad dhammaanteed ilaahay bay u sugnaatay mahadda la yidhaahdo ilaahay bay dhammaanteed u sugnaatay isaga ayay gaar ku tahay isaga ayaa mutay isaga iyo ahluha in la mahadiyo isaga ayay gaar ku tahay oo waya xamdiga ilaahay lagu mahadinayaa ka dadka lagu mahadinayo kale ma aha ilaahay mahadin dhammaystiran ayuu leeyahay marka ilaahaa mahadoo dhan mutay ayaa ilaahay inoo sifeeyo aladii lam yatakhid waladan waa ilaaha aan ilmo yeelanin ee aanu ilmo u sugnaanin waa ka markaa deeqtoon ee kayrkii ka deeqtoon waa ka sifooyinkiisu dhammaystiran yihiin een wax la midahi jirin waayo hadduu ilmo yeelan lahaa ilmahaasi la mid buu noqon lahaa hadduu ilmo u sugnaan lahaa mid ilmaha u baahan oo inuu garab galayo inuu caawiyo ugu baahda ayuu ahaan lahaa hadduu markaa ilmo u sugnaan lahaa mid naaqusa ayuu ahaan lahaa leannahu mar hadduu axad khalqigiisaa shabaho naqsi ayay noqon lahay markaa taasaa aladii lam yatakhid waladan ee wax ilmaa aan yeelanin mid labiyo mid dhadigtoona aan yeelanin ilaahaasaa mahad dhammaanteed u sugnaatay marka hadalkan yahuud iyo nasaare iyo mushrikiintii ayaa ilaahay ku radinayaa nimanka yahuuda yidhi cusayr ninka la yidhaha baa inankii ilaahaya nasaaraduna waxay yidhaahdeen masiix ayaa markaa ciise bnu maryam ayaa inankii ilaahaya mushrikiintuna waxay yidhaahdeen malaa'igta ayaa hablihii ilaahay ah walam yakun lahu shariikun fi lmulki umana sugnaanin milkiga iyo lahaanshaha abuurka iyo lahaanshaha iyo maamulka kownkan cid kula wadaagtaana ma jiro waxa la yaaliye wixii ilaahay ka soo hadhayna waa wuxuu isagu abuuray waa wuxuu isagu leeyahay waa wuxuu isagu u maamulaya alleh si alyaaliya si uu doono axad iyo qof kula wadaagayna ma jiro waayo ilaahay baa yidhi qul idcu aladiina zacamtum waxaad tidhahdaa u yeedha kuwaa sheegateen min duuni illahi ilaahay sokadii ay ilaahyada ku sheegateen laa yamlikuuna midqaala daratin udhaanjo ta ugu yar wax u miisaanma kuma le fi samaawaati walaa fi lard samaawaad iyo dhul waxay ku leeyihiin oo qudhaanjo yacni leegi ma jiro oo gaaray u leeyihiin wamaa lahum fiihimaa min shirk wax yacnii shirki iyo qeyb ay ku leeyihiinna samaawaad iyo dhul ma jirto wamaa lahum wamaa lahum minhum min dahiir cid ku caawisayna ma jiro waxay gaar u leeyihiin ma jirto samaawaad iyo dhul ku leeyihin waxaana caabudaysaan waxay markaa shuraako kula yihiinna ma jirto cid markaas ilaahay ku caawisayna ma jirto yacni waxaa la yaaliya wixii ay nimanka mushrikiin tahay asbaabahay qabsanayeen ayaa ilaahay aayaddan uu markaa ku jaray oo ilaahay markaa waxay la leeyihiin waxay gaar ugu leeyihiin samaawaadiyo dhul ma jiro waxay ilaahay la leeyihiinna ma jiro cid markaas caawisay oo ilaahay markaa kownkan ku caawisayna ma jirto walam yakun lahu waliyun min adul ilaahay dulli markaas ma haleelin ilaahay mid daliilahoo liita ma ahaanin oo u baahda markaas weli ama markaas mid wuxu tilmaama ama midkaa mid wasiira ilaahay mid casiisa weeye oo weli ilaaliyo aan u baahnayn weeye oo dulli markaa ka ilaaliya mid aan u baahnayn weeye macnaha ilaahay waa ka deeqtoon yahay wax weli ah oo dulli markaas haleelay yacnii uga hiiliyo weli uga noqdaa yacnii uma sugnaanin markaa dulli soo haleelaya ilaahay ma jira ciso dhammaystiran ayaa u sugnaaday awliyada markaas ilaahay uu sugayna kuwaa markaas isaga jecel weeye ee markaa maxabbada iyo karaamadana isaguna markaasu ay markay jeclaadeen ee wixii uu doonayay markaasay la yimaadeen isaguna jacaylka iyo karaamada markaas uu hayo weeye addoommadiisa ka mida markaa weligaa na nafinaya waa weligaa markaa dulliga iyo markaa liidnimo soo gaadhay weliga uga awey alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun yacni ilaahay halkaa wuxuu inoogu tilmaay inay awliya u sugnaatay aan cabsi korkooda ahaanin murugoonayninna macnaa waa muwaalaad naxariis iyo ixsaan tan muwaalaadkana muwaalaad baahi iyo dulli ayaa la nafinaya laakiin muwaalaadka naxariista iyo ixsaanka ilaahay xaggiisa ka imanaya taas iyada lama nafiyin ee muwaalaadka la nafinaya waxa weeye mid baahi iyo dulli markaas awgeed yacni ugu sugnaatay wakabirhu ilaahay weliba weynee takbiiran weynaynna ilaahay weyne oo carabkaaga ku weyne oo allahu akbar dheh oo qalbigaaga ku weyneeyo inuu ilaahay wax walba ka weyn yahay qalbigaaga markaa ka rumee oo sababaad iyo dhul isagu weyne inuu leeyahay markaa ka caqiidaysnow sidaa daraaddeed baa hadiya nebiga waxaa ka mid ahaa mar kastoo isagii asxaabtiisu meel sare ay fuulaan ilaahay bay weyneynayeen yacnii markaad meel yar sare u baxdo inaad markaa sarraysood wax ka sarraysa ayaa naftaada soo gelaysa markaasuu yidhi allahu akbar waa inaad tiraado ilaahay baa wax walba ka sarreeya markaad markaa meel hoose ku dhadhacdana subxaana allaahi inaad tidhaahdo oo ilaahay markaa nasahnaan iyo hoosayn markaa aad ka nasahaysa ah waqul waxaad tidhi alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay aladii anihi lam yattakhid waladan ilma aan yeelan walam yakun lahu aan u sugnanin shariikun filmulki mulkiga iyo lahaanshaha iyo abuurka iyo maamulkana mid markaa waxlalihina aanu jirin walam yakun lahu aan u sugnanin weliyun mid weli oo min adulli dulli markaa soo haleelay weli uga noqda wakabirhu weynee takbiiran weynayn weynee markaa aayaddan culimada qaarkood aayatulcizi ayay markaa ku magacaabaan waayo nasahid ilaahay markaa la nasahayo oo markaa shariik inuu u sugnaaday iyo cid markaas ku lamaani inay jirto ayay markaa nafyinaysaa o meesha ka saaraysaa ay reebaysaa wa qowluhu ayaa hadalkii hore isaguna soo galay yusabbixu lilaahi ilaahay waxa u tasbiixsanaya maa fi samaawaati samaawaad waxa ku sugan wamaa fi lardi iyo dhul waxa ku sugan oo dhan lahu lmulk milki isaga ayuu u sugnaaday walahu lxamdu mahadina isaga ayay u sugnaatay wahuwa calaa kulli shayin wax kastana qadiirun mid awooda oo kara weeye aayaddanna ilaahay waxaa iyadana sidii aayaadkii hore markaa sifaad yacni salbiya ama manfiya fara badan ayaa ku sugan markaata hore yusabbixu ilaahay waxaa nasahayaa oo nuqsaan iyo sifo kasta oo nuqsaanah iyo ceeba ka nafyinaya waxa samaawaad iyo dhul ku sugan oo dhan nasahiddaasina bimacnaa waxa weeye waxay markaas ilaahay ay lisaanulmaqaal iyo lisaanulxaalba ay markaa kaga nafyinayaan waxa la yaaliyo wixii nuqsaana yusabixu lihu yusabixu lilaahi maa fi samaawaati wa fi lard waxaa ilaahay u tasbiixsanaya oo nasahaya adiga gore mararka qaarkood yusabixu ficilkaasi naf ahaantiisa ayuu u gudbaa oo watusabbixuuhu bukratan waasiila mararka qaarkoodna laan buu ku tacadiyay ayuu ku gudbaa marka waxaa la yidhi haddii ficil ahaanun looga jeedo iyo in yani subxaan allahi la yidhahdo watusabbixuuhu inaad nasadaan oo subxaan allahi tidhahdaan naf ahaantiisa ayuu tacadiya waxba xaraf jaar ma qaato haddii laakiin qasdi iyo ikhlaas looga jeedo iyada laan buu ku tacadiyaa oo yusabbixu lilaahi ilaahay waxaa u tasbiixsada oo nasaha ikhlaas iyo mudasho awgeedna markaa ugu tasbiixsada samaawaad iyo dhul cidda ku sugan oo dhan marka waa caam waxaa liyaaliya waxaa samaawaad iyo dhul ku sugani ilaahay ayay nasahaan waana laba qaybood baa la yidhi oo tasbiixdaasi oo mid waa lisaanulmaqaal oo afka ayay ka odhanayaan oy kaga dhawaaqayaan oo dee wixii markaa makhluuqaadka hadlayey ayagoo maqaal iyo hadal ayay markaa ku tasbiixsanayaan qaarna lisaanulxaal ayay markaa ku tasbiixsanayaanoo wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi ilaahay mahadintiisa ayay markaa ku tasbiixsanayaanoo xaaladoodii ayaa markaa tusinaysa ilaahay markaa nasahaadiisa iyo xumaanka dheeraanshihiisa xaalka shay kastoo samawaad iyo dhulku sugani waxay markaa tusinayaan in ilaahay markaa yacni ciyaar iyo naqsi ilaahay inuu ka dheer yahay tasbiicda lisaanulmaqaalkuna waa odhahdaa markaa subxaan allaahi la odhanayo gaaladu markaa iyagu carabka ilaahay kama xusaan iyagu waxaan markaas habboonayn ayaabay markaa ku sifeeyaan oo ilaahay waa u shariig yeelaan markaa taa iyada waa laga soo reebaya yusabbixu lilaahi ilaahay waxa u tasbiixsanaya oo nasahayo xumaan ka dheeraynaya oo subxaan allahi odhanaya maa fi samaawaati samaawaad waxaa ku sugan maa fi lardi iyo dhul waxaa ku suganba lahu lmulku milki ayaa u sugnaaday ilaahay walahu lxamdu mahadina ilaahay waa u sugnaatay wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax kastana isagu ka awooda ee aan awooddiisa wax ka baxsanayn aanay jirin weeye wa qowluhu ayaa soo galay markaa hadalka kale ilaahay dhi tabaaraka aladii ilaahi ayaa sarreeyey oo weynaaday nasala alfurqaana qur-aankaa xaqa iyo baadilka kala saaraya marba inuu ku soo dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa liyakuuna si ugu ahaado lilcaalamiina caalamiinta nadiira mid u diga alladii allahaasoo lahu u sugnaaday mulku samaawaati waalardi samaawaad iyo dhul milkigooda walam yatakid aan yeelan waladan ilma aan yeelan walam yakun lahu aan u sugnaanin shariikun filmulki milkiga mid la lihina aanu jirin ee wa khalaqa abuuray kulla shayin wax kasta oo faqadarahu jaangooyey taqdiiran jaangoyn ilaahaas ayaa markaa sarreeyey oo kor noqday aayaddan tabaaraka aladii tabaaraka waataynu dhihi haddii ilaahay loo tiiriyana wuu sarreeyey oo waa weynaaday bay noqotaa haddii magaciisa loo tiiriyana barakadiisa iyo khayrkiisaa batay bay noqotaa iminka ilaahay baa loo tiiriyey marka waa tabaarakaladii waxaa kor noqday oo weynaaday oo sarreeyey ilaaha soo dejiyey furqaanka kitaabka qur-aanka ah ee xaqa iyo baadila kala saaraya ka hoggaansanaya ka gaalkaa kala saaraya ka wanaagsaniya ka baariga ka faajirka kala saaraya waxa wax taraya waxa markaan waxba taraynin kala saaraya ee dhammaantii markaa furqaankiiyo kala saarkaa ilaaha soo dejiyey ee calaa cabdihi addoonkiisa ku soo dejiyey ilaas ayaa sarreeyey oo kor noqday marka nazala weliba siiqadaasi waxay tusisaayoo laga qaataa marka yacni shay-an fa shay-an shayga loo soo dejiyo ee aan mar la soo wadaji anzala haddii la odhan lahaa sida kutubta kale loo isticmaalay yacni waa mar qula soo wada dejiyey laakiin nazala haddii layidhaha marba in soo dejiye bay kale ti waayo saddex iyo labaatan sannadood ayaa qur'aanku hadba baahida iyo markaa say dhacdooyin ku yihiin bay u soo degayeen addoonkiisii maxamed ahaa markaa addoonnimo ayuu ku sifeeyey markuu ilaahay ka warramayay soo dejinta qur'aanka sida aayaddii kaleba ay ahayd alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaab waxay mahadi u sugnaatay ilaahay addoonkiisa kitaabka ku soo dejiyey markii la difaacayey ee markaa maqaamkii difaaca iyo markaa taxadigana ilaahay wuxuuhi wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina waxaan addoonkayga ku soo dejinnay haddaad shaki kaga sugan tihiin balla kaalnimadiisa oo kale ah markii israaga iyo markaa diridda iyo yacni la dheelmiyeyna subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ilaahay addoonnimo ayuu ku sifeeyey maqaamu lwaxyi fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa wuxuu u waxyooday addoonkiisii wuxuu u waxyooday marka maqaamaadkii markaas ugu qiimaha iyo mudnaanta badnaayoo dhan waxa ilaahay ku sifeeyey rasuulkiisa moxameda addoonnimo ayuu ku sifeeyey waana ta uu nebigu yidhi anugu addoonkii ilaah iyo rasuulkiisii baanahay halkay nasaare ciise ay dhigeen oo kale hay dhigina anugu addoonkii ilaah iyo rasuulkiisii baanahay faquluu cabdullaahi warasuuluh addoonkii ilaah iyo rasuulkiisii dhaha marka in la dhaafiyo halkaa oo yacnii sifooyinka ilaahay uu leeyahay iyo tilmaamihiisa la siiyaa mid markaa daw-a maaha waa in markaas addoon ilaahay inuu yahay oo addoonnimo ku sifaysan oo ilaahay aan waxba lalahayn aynu ogaan rasuul iyo ergey markaa doortay uu soo diray uu yahay waynaan rumaynaa maxaa loogu soo dejiya adaba liyakuuna lilcaalamiina nadiira si uu caalamiinta markaa diga ugu noqdo si uu rasuulku caalamiinta jin iyo insiba uu ugu noqdo mid u diga oo markaa xaqa u sheega oo waxay markaas digid markaas caama iyo markaas mid gaaraba inuu markaa dige u noqdo oo markaas ogeysiiyo waxay u baahan yihiin markaas inay ka digtoonaadaan waxa looga baahan yahay markaa u sheega waxay markaas cadaab iyo ciqaab kaga badbaadayaan u sheega si ugu noqdo caalamiintana waxaa laga wadaa hadda jin iyo insi ayaa laga wadaa markaa digiddu laba digidood bay noqotaa mid waa mid caama midna waa mid khaasa tan iminka laynoo sheegaya waa ti caamkayd inamaa t inamaa anta mundiru man yakshaaha midna waa mid khaaso hoosea taa inamaa anta mundiru man yakshaaha iyo inamaa tundiru man itabaca dikra wakhashya araxmaana bilqeybi taasi iyadu waa indaar khaasa ee markaas uu qofkan loogu digayaana u intifaacsanayey iyo markaas mid caam ah oo markaa dadka oo dhan loo wada sheegayo weeye digitaankaasina wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira ee abuuray wax kasta ee dabeetana faqadarahu yacnii jaangooyey taqdiiran jaangoyn yacnii khalqiga waxaa laga wadaa ahaysiin si markaa mucayana loo ahaysiiyo ee dabeetana sidii u ahaysiiyey ugu jaangooyey iyo maya qadariddu waxa weeye qadariddii hore iyo jaangoyntii hore inuu markaa shaygaas sidaa noqda ilaahay uu qadaray wa khalaqa dabeedna ku abuuray sidii uu doonay oo markaa way kala horeeyaan taqdiirka ayaa horeeya iyo jaangoynta sidii uu ku taqdiiriyey ku qadaray ayaanu markaas markii dambe ku abuuray faqadarahu taqdiira marka waa sidaa alladii khalaqa fasawaa waa abuuray dabeetana abuurkii sidii ugu talagalay ayuu markaa ku simay wa qowluhu tacaala ilahay odhaahdiisi baa soo gashay tabaaraka aladii allihii ayaa kor noqday oo sarreeyo weynaaday nasala alfurqaana kitaabka xaqiga baatila kala saaraya ku soo dejiyey calaa cabdi addoonkiisa liyakuuna si ugu noqdo lilcaalamiina caalamiinta nadiira mid u diga si ugu noqdo awgeed alladii allahaasoo lahu u sugnaaday mulku samaawaati waalardi samaawaad iyo dhul milkigooda u sugnaaday walam yatakid waladan ilma aan yeelanin walam yakun lahu shariikun mid markaa filmulki milkiga la lihina aanu u sugnaanin ee wakhalaqa abuuray kulla shayin wax kasta oo faqadarahu dabeedna jaangooy taqdiiran jaangooyn ilaahaasaa markaa khayrkiisa iyo barakadiisu ay bad ilaahaasaa markaa sarreeyey oo kor noqday wallahu aclam